Muddooyinkii la soo dhaafay, waxaa aad u soo badanayay dhalinyarada baratay cilmiga caafimaadka ee ka baxday machaadka laga barto qaybaha kala duwan ee culuumta caafimaadka ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoona inta badan ardayda baratay caafimaadka qaybihiisa kala duwan ay wajahayeen shaqo la'aan aad u baahsan. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas oo ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay mihnada caafimaadka qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay ayaa ballanqaaday in shaqo abuur loo sameyn doono ardayda baratay qaybaha kala duwan ee culuumta caafimaadka.
si aad u noqoto xirfadiisa qof ku caanamaala waxaa laga rabaa qofba qofku ka dadaal badan yahay because maalin walba horta ma shaqaynayso ani wasaaradeyda habeero kama shaqaynayso iyo habreegtay baa keentay iyo jiirjiiradaas waxaa rabaa competency aad ku shaqo gasho inaad la timaado oo imtixaan markaad gasho adoon hooyadaa u baahan oon aabbaha u baahan oon deriskaaga u baahan oon qabiilkaagii xildhibaan u baahan aqoontaada iyo kalsoonidaada inaad kusoo baxdid oo tidhaahdo yes i achieve it anaa iskale guushaan insha allahu tacaala waa idiin mahad celinaya mar labaad iyo waa idiin hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa intiina awooda ma dhihi karo qof walba shaqo gal dad badan baa yaa allahu intan ku sameeyey iyo dadaal iyo rafaad iyo so- inta shaqaysa dadka jubbaland oo bixin karto miiniskaas waxbarasho mar kale awooda ma badna laakiin intiina awooda inay waxbarashadooda sii horumariyaan waxaan jeclaan lahaa inaad waxbarashadiina horumarisaan oo intii aad ka gaari karto oo wakti ah aada samayso qofkii ay me- meeshaan tabartu kaga dhammaatay insha allah waa la tacaali doonaa inaanu shaqo siino oo aanu awoodi siino inuu isagu markaa wax isbaro oo waalidkiis ka maarmo haddii ilaha yidhaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu